إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal waxaynu kelmado koob kooban aynu ka tilmaami doonaa mawduuc ahamiyaddiisa leh inana wada khuseeya diinta islaamkuna ay aada iyo aada u daryeeshay ama se ay uga hadashay mawduucan waxaa la yidhaahaa wasaa'ilu islaaxi اlbuyuuti wa najaaxuhaa wasaa'ilu islaaxi اlbuyuut wa turuqi najaaxiha guryaha muslimiintu waxa ay ku hagaagi karaan ee ay suurtagalta tahay in waxa weeyaan lagu hagaajiyo keenina kara wixii wanaaggeeda ah ee ay ku ku wanaagsanaanayaan mawduucan waxaynu wada ognahay usrada ama dadka ama mujtamaca meel degani ama ummadi waxa ay ka ko ka koobantaa ama ka unkantaa waa qoysas qoyskuna wuxuu ka unkamaa laba qof oo aabbe iyo hooyo ah ama zawj iyo zawja ah nin iyo gabadh isguursada oo dariiqo sharciga isku guursada ayuu ka unkamaa qoysku iyaga ayaa waxay dhalaan awlaad awlaaddaasi waxay yeeshaan dad qaraabo qaraabo u ah abtiyaal iyo adeero iyo dad la dhashay kadibna qoysba qoys siduu waxa weeyaan ugu biiraayo ayaa waxaa la noqdaa mujtamac ummad maadaama oo qoysku uu yahay meesha mujtamac ka unkamo waxaynu odhan karnaa waa halka ugu muhiimsan ee u baahan in dhidib adag oo aan inxiraafin ama leexsamin in loo dhigo waxaynu odhan karnaa muhiimadda qoysku uu leeyahay waxaa ku filan in qoyska ummadi ay ka unkamayso ayaa muhiimad ugu filan ama mujtamaca muslimka dhammaantii uu qoys ka unkamayo ilaahay jala wacalaa guurka waxaa loo sharciyeeyey xikam aada iyo aada u fara badan xikmadaha ilaahay uu sharciyey guurka waxaa ka mid a in tafiirtii iyo jiritaanka jinsiga bini aadam la yidhaahdaa uu jiro oo aan u baabi'in waxaa ka mid ah in la helo ummad ilaahay jala wacalaa addoommo quman u ah oo waxa weeyaan u hoggaansan oo diintiisii ku dhaqanta oo arlada khulafo ka noqota wa jacalakum khulafaa'a fi lardi inii jaacilun fi lardi khaliifa cid ummad yacni arlada khaliif ka noqota in la helaa oo ku noolaata oo ilaahay ku caabuda siduu ilaahay yidhi waxa uu arlada khaliif buu ilaahay idinka dhigayaa liyandura kayfa tacmaluun oo qoloba qolo qoloba qolay bedelaysa si ilaahay u eego bal waxaad samaysaan iyo inay ilaahay caabudaan iyo inaa ilaahay ka kufridaan usrada muslimadda ah iyo qoyska muslimka ahi waa ka keena ee soo saara dad islaamnimada u hiiliya oo shareecada ku quma waa qoyska uu ka dhasho ama waxa weeyaan sababtiisa uu ku yimaado walad saalixa oo wanaagsan oo labadiisa waalid nolol iyo geeriba markay dhintaanba anfaca usrada muslimadda ee miisaanka intaa la-eg leh waxay u baahan tahay asaaskeeda iyo samaynteeda iyo yegleelkeedu wuxuu u baahan yahay inuu noqdo mid toosan si laba masale ay uga fakato inay burburto ama mid aan la mahadin ay noqoto marka ilaahay waa ka in badan dadka ugu mano sheegtay ee qur-aanka kaga hadlay masalada noocaasa ilahay wuxu uhi wamin aayaati an khalaqa lakum min anfusikum azwaaja litaskunuu ilayha wa jacala baynakum mawaddatan wa raxma ilah wuxu uhi ilaahay aayaadkiisa waxaa ka mid a ku tusinaya jiritaankiisa ku tusinaya yani inuu cibaadada isagu cid walba uga mudan yahay aayaadkiisa ilaahay lagu aqoonsado waxaa ka mid ah inuu ilaahay nafihiina idinka abuuray aswaajan buu ilahay yidhi kuwo idin ah lamaane ujeeddada ilaahay uu idink idi kuwa idinku sameeyeyna waxa weeyaan litaskunuu ilayha waa si deganaanshaha uga heshaan oo usradda muslimada ah qofka muslimkaah wuxuu ka faa'iidaa sakan iyo istiqraar iyo deganaansho ilaahay waxa uu yidhi wajacala bay si barhkiinba barh ugu xasilo ayuu ilaahay wuxuu idin yeelay lamaane ilahi wuxu uhi wajacala baynakum mawaddatan wa raxma dhexdiinana ilaahay kalgacayl iyo naxariis ayuu dhigay ilahi wuxu uhi ina fii dalika la aayaatin liqawmin yatafakaruun arrintan waxaa ku sugan buu ilaahay yidhi cibro iyo wax ku qaadasho waxay ugu sugan tahay qofka fikiraaya ee waxa weeyaan caqligiisa wax ku rogrogaya ilaahay mar kale qur-aanka waxa uu ugu mano sheegtay bani aadamka ilaahay waxa uu idin siiyey yacni guryo aa ka gashaan qabowga iyo kuleylka ilaahay waxa uu ehelkiini iyo aswaajtii idin siiyey idinka siiyey buu ilahay yihi baniina waxafada carruur aa dhasheen iyo kuwa aa waalid u tihiinoo carruur aa dhasheen iyo kuwa aa awooyo ama ayeeyooyin u tihiin usrada muslimadda ikhwaani waxaa maanta runtii dhib ku haya wax badan oo shar ah oo adduunka aynu dul noolnahay ka buuxa ayaa weerar badan ku haya haddii aanu qofka muslimka ahi aanu dhugmo badan u yeelan waxyaabaha sharka ku ah qoyska muslimka ah labada qofna aanay masaladaa aada iyo aad tixgelin aanay usamay u siinin waxaa imanaysa in si yar usradu ay u inxiraafto u leexato hadday usradu inxiraafto oo qoysku uu inxiraafana mujtamaca dhammaantu uu inxiraafaya waayo inxiraafku kuma koobnaanayo qoyska keliya waxa uu noqonayaa mid faafa oo deedna dadkao dhan taahiiriya waa tahay dadka qaarkood yidhaaheen dad haddaad doonto inaad eegto ama bulsho aad eegto xaalkeeda waxaad eegtaa dhalinyarteeda waayo dhalinyarteedu waxay ka turjumaysaa guryaha waxa ka jira iyo qoysaskii waxay ku noolyihin bay ka turjumaysaa arrinta noocan ah ilaahay jala wacalaa axkaam badan oo tiro badan oo aan muxaadariya laba lagu koobayn buu ilaahay qoyska muslimka ah shareecada dhexdooda lagaga hadlay oo noocyo kala duduwan leh laakiin masalada aan maanta anigu u socdaa waxa weeye guryaheenna sidaynu u uga dhigi karnaa guryo ama qoysas wanaagsan oo aynu uga badbaadin karnaa wax fasahaadiya amaba dumiya kelmaddaydu intay ku wareegi doontaa intaasay ku saabsan tahay labada qof ee qoys iyo reer samaynaya xuquuq aad u- u badan buu ilaahay dhexdooda dhigay waa ka nebigu calayhi salaatu wasalaam soo gaarsiiyey inuu idhaaho markuu ragga la hadlayay khayrukum khayrukum liahlihi wa ana khayrukum liahli waxaa idinku wanaagsan oo idinku khayr badan buu nebigu calayhi salaatu wasalaam haddaad rag tihiin kiina reerkiisa ugu fiican ee dhaqanka uu la dhaqmaayo iyo mucaasharada uu la samaynayo sida ugu wanaagsan u samaynaya wa ana khayrukum liahli buu nebigu alayhi salaatu wasalaam cid ehelkiisa u samafasha oo wanaag u samaysa anaa idinku wanaagsan buu nebigu alayhi salaatu wasalaam rasuulku sala allahu alayh wasalam waxa uu ragga isagoo la hadlaya tilmaamay kullukum mas-uulun wa kullukum mas-uulun can raciyatih qof walba waa mas-uul qof walba ilaahay wixii uu raacsaday ee uu dhiibtay ayuu ilaahay weydiinaya jala wacala markaasuu nebigu wuxu uhi farajulu raacin cala ahli beyti wa mas-uulun canhu ninka waxa weeyaan ahlu beytkiisa ayaa la weydiinayaa iyo usradiisa iyo qoyskiisa mas-uul buu ka yahay ilaahay hortiisana waa lagala xisaabtamaya rasuulku sala allahu alayh wasalam isagoo rag la hadlaya wuxuu yihi kafaa bilmari isman an yudayica man yacuul yacni qofka dembi waxaa ugu filan inuu dayaco ciddii ilaahay waajib uu ka dhigay inuu quudiyo ama uu waxa weeyaan mas- masruufo rasuulku sala allahu alayh wasalam isagoo dumarka la hadlayuu nebigu wuxuu ku yidhi dumarow waxaan idin arkay sida saxiixa ku sugan nebigu wuxuu ihi ra'aytukuna akthar ahli nnaar dumaro waxaan idin arkay inaad dadka naar ugu badan tihiin tasadaqna fa inii ra'aytukuna akthar ahli nnaar nebigu wuxu uhi wax sadaqadaysta oo wax la baxa sababtu maxay tahay waxaan idin arkay u nebigu alayhi salaatu wasalaam idinkoo dadka ahlu naarka ugu badan gabadh bay sayn kari weyday deedna waxay tidhi nebi maxamedo maxay saasi ku dhacday rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu sheegay asbaabta wax ka mid a nebigu wuxuu ugu horreysiiyey asbaabtii takfurna sha- alcashiir waxaa ka gaalowdaan wanaagga raggii inuu idiin sameeyo ayaa ka gaalowdaan wa tugsirna alacna aadna waxba u nacdashaan waa laba sababood oo asbaabtii ka mid ah rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu ka soo gaadhsiiyey inuu yidhaahdo sida saxaabo badani ka wariyeen sida abu hurayra mucaad ibnu jabal radia allahu canhu caaisha iyo qays ibnu sacad nebigu wuxuu yihi law kuntu aamiran axada an yasjuda liaxad haddaan qof fari lahaa inuu qof u sujuudo qof qof inuu u sujuudaa hadday banaanaan lahayd ma banaane eh laamartu lmar'ata an tasjuda lisawjiha buu nebigu alay sala slam gabadhaan fari lahaa inay ninkeeda u sujuudo riwaayaadka waxaa ku soo horeray qaarkood licidami xaqihi calayha xaqa uu ku leeyahay weynidiisa awgeed ama limaa lahu calayhi min xaqin limaa limaa lahu calayha min xaqin waxa uu yani waxa weeyaan xaqe uu ku leeyahay rasuulku sala allahu alayh wasalam gabadh baa u timi sida uu wariyey xuseyn ibnu muxsin wuxuu uhi eeddaday ayaa nabiga sala allahu alayh wasalam u timi iyadoo wax weydiinaysa xadiiskaana axmed iyo bayhaqi iyo xaakim ayaa wariyey markaasuu nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu gabadhii ku yidhi aadaatu baclin anti ma ni ma gabadh xaas laa tahay gabadh xaasa miyaati oo nin leh markaasay tiri haa markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi kayfa anti lahu sidee baad u tahay isaga oo aad ku tahay markaasa waxay tihi gabadhii maa aaluuhu ilaa maa cajastu canhu waxba kama hagrado waxaan awoodi kari waaye mooyaane nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi fandurii ayna anti minhu fainamaa huwa jannatuki wa naaruki bal hadda meeshaad ninkaaga ka joogto ogow laba midun baad ninkaaga ka dheefiyu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi ama waa jannadaadi oo jannaad ku geli ama naar baad ku mutaysan buu ku yihi nebigu alayhi salaatu wasalaam xadiiskana waa xadiis xasana culimada qaarkoodna waabay saxiixiyeenba marka uu nebigu leeyahay ama jannaad ku geli raalli ahaanshihiisa iyo wanaagufalkiisa uu kaa raalli yahay ama naar baad ku geli nebigu alayh isalaatu wasalaam uu leeyahay wuxuu ka tilmaamayaa qaab dhaqanka labada qof ay u wada dhaqmayaan iyo qof walba siduu xaqiisa qofka kale uu u siinayo maadaama mawduucani nooca uu yahay oo aanay muhimaddu ahayn ama ujeeddadu aanay ahayn in carruur la dhaldhalo keli- keliya in guri la isugu yimaado keliya aanay ujeeddadu ahayn muhimadda islaamku uu usrada iyo caa'ilada iyo qoyska uu sameeyey ma aha in carruur la kala dhalo ama qofku uu dhaho waxa weeyaan la yidhaahdo hebel guri buu leeyahay ama hebel xaas xaas bay leedahay muhimaddu waxa weeyaan qadiyadu intaa way ka fog tahay waa qadiyad ay ku xidhan tahay ilaahay jala wacalaa raalli ahaanshihiisa waa qadiyad cibaado ah oo aan caado ahayn sida aynu inagu caadada uga dhigannay ee wax weynba aanay dadka ula muuqan in badanoo ka mid a waa cibaado cibaadaadka ilaahay lagu caabudo ka mid a qofku inuu qoys iyo guri uu yeesho oo waxa weeyaan aan- iyo awlaad ninku waajib baa ka saaran ehelkiisa gabadhana waajib baa ka saaran ninkeeda mid walo iyaga ka midina ilaahay wax waajib uu ugu leeyahay oo lagu waajibiyey baa jirta oo mas'aladaas yacni aan gurigiisa ugu waajibaysa sida ay u saaran tahay xuquuqda kale ayaa waajib ay u tahay inuu ninkuna uga soo baxo gabadhuna ay uga soo baxdo marka ikhwaani ma aha mas'aladu keliya yani waxa weeyaan mas'alo mutco iyo qofku waxa weeyaan ayaamo yar in la wada noolaado ah ama awlaad in la kala helo ah ama hebel wuu guursaday ama heblaayo waa la guursaday ah ma aha masaladu masaladu masale intaa ka qoto dheer oo ka awood badan weeye masaladani waa masalo qofku uu ku naargeli karo waa masalo qofku uu janno ku heli karo ama rag ha noqde ama dumar ha noqde waa masalo qofka rag iyo dumarba lagala xisaabtamayo oo ilaahay jala wacalaa inta lays hortaago lays weydiinayo mas-uuliyadda intaa le qofku markuu fahmo wuxuu ku talageli karaa sidii uga dabaalan lahaa inuu falowgeed qabto laakiin waxaa ka mid a yani mas- masha- mashaakilka maanta jira ee waxa weeyaan dhibaatada maanta jirta waxyaabaha sababay waxaa ka mid ah inaan waxaan laga dhigtay wax caado ah oo guurkii uu noqday shay iska caado ah oo waxa weeyaan eh, la iskala qabsaday oo qofku waxa weeyaan hadduu wanaag sameeyana aanu inuu wax sameeyo u haysan haddii uu xumaan sameeyana inuu wax sameeyo aanu haysanin Een, waxaan nusuusta u tilmaamay waxaan rabaa inaan yani qofka in la in la arko ama qofku uu dareemo ama gabadha muslimadda ay ay ogaato in waxani wax aakhira ilaahay jala wacalaa uu kaala xisaabtamaya uu yahay in qoyskaaga iyo ehelkaagu ay yihiin wax lagaala xisaabtamaayo sida aad u ogtay in salaada ilaahay ku weydiinayo kaala xisaabtamaayo in ninka muslimkaay uu ogaado in ehelkiisa lagala xisaabtamayo inta ilaahay hortiisa lasoo joojiyo waxa weeyaan la weydiinayo carruurtiisii xaaskiisa ca- yani waxa weeyaan wixii waajiba ilaahay uu saaray mau sameeyey mise umuu samaynin ilaahay jala wacala waa kala xisaabtamaya kullukum mas-uul wa kullukum mas-uulun can raciyati ayib aan haddaan intaa ku dhaafo mawduucan culayska iyo ahmiyadda uu leeyahay tilmaanta aan tilmaamayo xaqiiqatan waxaa igu kalifay inaan mawduucan ka hadlo waxaa dhegihii dadka ka batay oo qof walba maanta uu ka dheragsan yahay wax runtii aanu qof muslima oo dadka wanaag la doonaya aanu ku farxayn guryihii muslimiinta oo maalinba mid baaba'ayo oo waxa weeyaan maalin walba laguu sheegayo laba qof oo muslimiina oo isqabay oo waxa weeyaan reer lahaa oo kala dhaqaaqay oo laga yaabo waxay ku kala dhaqaaqeen wax taafiha oo jiddan aada u liita inuu yahay marka dib loo dabagalo ama ay tahay wax gebigeeduba maladaat adduunyo iyo dhaldhalaalkeeda ku saabsan waxa lagu kala tegay inay tahay ama ay tahay asbaabta maanta guryihii u dumayaan aan isqabsad la isku qabsanayo wax shilimaad adduunye iyo uskageeda oo laga yaabo inay markaa keento in reer dhami u dumo waxaa runtii guryihiis muslimiinta dhib ku haya barnaamij gaaladu ay wataan oo ah in dumarkii guryaha laga saaro oo gabadha laidhaha horta ninkaanu kaa xoreynayna ninkaanaad daba taagan tahay waxa weeyaan bal horta ka xorow oo iska shaqayso xoolaha la siinayo iyo waxaa loo dhiibayaa meelay ka yimaadeen ma taqaano maqsadka iyo ujeedada iyadu waxay isleedahay waa lagu saacidayaa laakiin xaqiiqadu waxay tahay gurigeed in la dumiyaa la rabaa waana inta gaala ay uhamiyen dig leedahay darafka kale waxa iyo xaggiisa ka jira runtii mas- waa wax qofka muslimka ah ee maanta nool ee ummaddan khayr la rabaa uu ka tiraanyoodo buldaanta muslimiinta qaarkood inaguna iyagun baynu ka mid nahay dalaaqii baa wuxuu liminlaab ka batay iyo furitaankii baa wuxuu liminlaab ka batay guurkii taa macnaheed waxa weeye in mafaasid badani ay faafto oo marka guurkii uu ha- xaaladiisu halkaa ku dambeeyo waxay imanaysaa in ummadda dhalinyarteedii ay meelo kale u dhaqaaqaan waxay imanaysaa in dadka tafiirtooda ay yaraadaan khaasatan gaaladu maanta waxyaaba wahmiya diglayin waxaa ka mida muslim in la yeereeyo tafiirtii waayo waxay og yihiin mar kasta iyagu bataan ina caaqibada iyo guusha dambe muslim yeelan doono marka inaad adigu badato tafiiranto kuma faraxsana soomaalidu waxay idhahaan qofka dhibaatada haysata ay dhibaatadu ku dhacday ee haysata ama ku dhex nool dee loogama sheekayo waaqica wax badan bay iga aqoon badantihin laakiin waxaa daruuri oo lagama maarmaana in waxa nooca waa yani xanuun ummadda ku dhacay weeyaan in ummaddii guurkii uu yaraado intii isqabtayna waxa weeyaan in badan oo kale ka ka midi kala tagto guryihii mashaakil rasmi afar iyo labaatanka saacadood uu ka taagan yahay qaab loo dhaqmo ama loo hago inta yani waxa weeyaan dadka wixii garanaya ay dad yar noqdeen waa shay runtii laga tiraanyo hablihii in badan oo kamid waxay marayaan idhahaan waar guurkiisana mooyaane banaankaa naga joogo intii horeba ta waxa weeyaan ya allah bay taagantay raggiina marka la dhaho reebel maxaad u guursan weyda wuxuu ku leeyahy oniyow maxaanu guursanaa intii naga horreysaa qaylinaysa mushkiladda iyo naqsigu dhinac walba uu ka jiraa dararkuna cidda uu gaadhayaa waa bulshadan muslimka ah mafaasid aad iyo aad u badan baana ka dhalanaysa guurkoo yaraada guryaha dumayaana yani waxa weeyaan in guri muslimi dumo maaha wuxuu qof ku farxo ama khayr laga rajaynayo waxaa ka imanaysa in awlaaddii dayacanto in badan oo kamid ah waxaa ka imanaysa in ummaddii kala furfuranto waxaa ka imanaysa in nasligii iyo tafiirtii meesha ka baxdo waxyaaba badan baa ka imanaya waxaa ka imanaysaa afcaasha qaarkood ay zinadu ka mid tahay iyo fasaadku inay faafaan ayaa ka imanaysa si ogeed walaalayaal in qofka muslimka ahi uu ku dadaalo wixii wanaag ah waa waxa qofka muslimkaa uu nool yahay wixii xumaanana inuu ka tago oo ilaahay kaga baqo waa waxa ilaahay jala wacalaa raalli aanshiisa lagu gaadho buyuuddu ama ha noqoto guryo la dhisaayo ama ha noqoto kuwo iminka jira waxay u baahan yihiin in la islaaxiyo oo wanaagooda laga shaqeeyo cid buyuudda wanaagooda ka shaqaysana waxay uga awleysan labada qofka gurigu u dhisan yahay ee waxa weeyaan usradan iyagu unkay shayga ugu horeeya ee waxa weeyaan islaamnimadu ay u dhigtay salaaxul buyuud marka islaamnimada iyo di yani tawxiidka laga yimaado waxa weeyaan horta qofku marka uu guursanayo ama ha noqdo gabadh oo yani ama nin ha noqdo marka uu guursanayo in guurkiisa uu diinta ku dhiso waxaan uga jeedaa waxaan uga jeedaa qofka aada nolosha la wadaagayso aada rabto in wax badan ama noloshaada dhammaanteed aada la qaybsato oo uu noqdo siduu ilaahay ka cabiray dharkaagii iyo hugaagii uu noqdo qofna dharkiisa kama sir karsado ilahay wuxuu yihi huna libaasun lakum wa antum libaasun lahuna labada qof ee isqaba ilaahay wuxuu ku sheegay inay dhar isu yihiin ma qof baa dharkiisa ka sir karsada ama dharkaagu ma suurtagal tahay inay meel kaaga hadhaan shayga aada xidhan tahay sidaana dharkaaga uga maarmaynin ayaanay labadan qof u kala maarmaynin dana badan baa ka dhexeeya ilaahay tacbiirkaa uu ku cabiray wax ka ablaqsan oo lagu cabiraya ma jiro huna libaasun lakum wa antum libaasun lahuna dee hadday maradaadu dilaac dilaac ku dhaco waan sii dilaacinayaa ha sii kala goode caqli ma qofka bini aadamkaayna ma sameeyo taas ee waxa uu sameeyaa inuu talo oo uu isku dayo inuu islaaxiyo sidaa awgeed waa in sidaa taa ahmiyadda usiinaysa iyo ka badan aada ahmiyad usiisaa ehelkaaga iyo iyo gurigaaga iyo raaskaaga ama nin ha ahaado qofkaasi muslimkaa ama gabadh ha ahaado waa wax looga baahan yahay shayga ugu horeeya ee asaaska islaaxu salaaxulbuyuut u ahay waxa weeyaan islaamnimada iyo iimaanka marka laga yimaado waayo qofka aada guursanaysaa inuu qof muslima noqdaa aada noloshaada la wadaagaysaa waa daruuri taas sidaa awgeed ba ilahay qur-aanka wuxuu ku yidhi walaa tunkixu lmushrikaati xataa yu'minna dumarka mushrikaadka ee gaalada ah ha guursanina ilaa yaa ilaahay rumeeyaan wala amatun mu'minatun khayrun min mushrika bu ilahi addoon ilaahay rumaysan ayaa ka fiican oo waxa weeyaan marnaba aanay ag istaagaynin gabadh mushrikaday walow haba qurux badnaatee bu ilahi dabcan dumarka gaalada ah qaar ay banaantay in la guursado oo aayaddaa laga soo reebay way jiraan oo waa kuwa ahlu kitaabka hadda isku uma socdo masaladaas oo waxba ku tiigaali maayo maqlay waa kelimad xakiimaa wuxuu yidhi dadka qaarkood ama ragga qaarkood shuruudda ay u dhiganayaan guurka haddii la wada heli lahaa dhammaan shuruuddaasi gabadh ay ku sugan yihiin warnihi madaxweyneanu ka dhigan lahayn buuri yani siday mustaxiilka u tahay shuruud mustaxiilu isdaba dhigaya dabcan hadalka mubaalagu uga jeeday wa ilaa shareecada islaamka waxaa lagu yaqaanaa inaanay gabadhi madaxweyne noqon karin waana wax sharci oo ilaahay uu soo rogay maaha wax yani waxa weeye ra'yi qof maaha kadalika aan hadalkayga u noqdo qofku qofka uu nolosha la wadaagaya waxyaaba badan buu ku qiimaya dadka qaarkood adduunya ugu qiimaysantahay qofku nosh- nolosha la wadaagaya waxa uu raadinayaa qof xoola haysta oo xoolo badan leh ama ninka laftiisa wuxuu raadinayaa gabadh xoola haysata xaqiiqadu waxay tahay labadaa qof ama qofka xoola wax ugu qiimaysan yihiin qofkan uma guursanaayo ama nolosha uma ulama wadaagaayo ilaa maqsad ah maxay xoolihiisa iyo inuu waxa weeyaan gaadho oo maxaarata xoolaha uu de isagu helo mooyaane maqsadkaas hadhow haddii xoolii la waayo dhibaataba ku dhacdo oo qadar ilahi intuu ku dhaco xooli ay baaba-aan maalin walba waa kuwa xoola baabaaye waxaa meesha ka baxaysa labadan qof wixii isu keenay deedna qofkaasi qofkaa wuxuu noqonayaa qof agtiisa ku liita ama aan qiimo badan ugu fadhiyin waayo wixii uu ugu qiimaysnaabaa meesha ka baxay dadka qaarkood waxay masaladaasi ugu xidhan tahay jamaal iyo qurux oo waxa uu leeyahay ama way waxa weeyaan uu raadinayaa qofkaasi ama rag ha noqdo ama dumar ha noqde qof qurux badan buu raadinaya dee quruxduna way suushaa laakiin ishkaalka waxa weeyaan imanaya waxa weeye qofkii aada qurux ku raacday hadhow akhlaaqdiisii hadday ku cajabin weydo dee qurux waxba ku tari mayso quruxi ku anfici mayso yidhaahdaan dadka qaarkood waxay wax ku qiimeeyaan siduu nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam qofku qabiilka ama cidda uu ka soo jeedo reer magacluu ka dhashay yani waxa weeyaan qoys ladan oo waxa weeyaan ama dadka dhexdooda maamuus ku leh ama reer landheeraaba inantaasi ka dhalatay ayay wax ugu qiimaysan yihiin ama inankaasi qabiil noocaasu ka dhashay laakiin xaqiiqadu waxay tahay dee qabiilka qofku uu ka dhashay khuluq iyo dhaqan u noqon maayo khuluqiisa iyo dhaqankiisu hadduu xumaado hadhow kuwadi maayo qabiilkii uu ka dhashay fiicnidiisa ama maamuuska dadka uu ku dhex leeyay sidaa ogeed baa nebigu alayh salaatu wasalaam wuxuu yihi sida saxiixa ku sugan tunkaxu lmar'atu liarbacin gabadha afar baa loo guursadaa waa la mid dumarkuna afarun bay ku raacaan cidday ku raacaan cidday raacayaan afarta laftooda kama madhnaa nebigu alayh salaatu wasalaam wuxuu yihi waxaa loo guursadaa limaaliha xoolaheeda ama lijamaaliha quruxdeeda ama lixasabiha reerka ay ka dhalatay oo reer fiicana iyo meeshay ka soo jeedo nebigu wuxuu yihi walidiiniha baa loo guursadaa diinteeda fadfar bidaati diin waxaad ku dadaashaa buu nebigu alayh salaatu wasalaam yidhi ta diinta leh limaada quruxdu way suulaysaa oo qofkaasi markuu gaboobo quruxdiisa way iska suulaysaa xooluna way suulaan ama nuqsaan baa ku dhici ama way baabi xasabka iyo qofka qabiilka uu ka soo jeedaana dee qofka dhaqan u noqon maayo laakiin diinta iyo khuluqa qofka waa wax uu qofka mulaasim u ah diinta qofku waa midda ku kalifaysa inuu xaqaaga garawsado oo aanu ku dulminin oo aanu gaboodfal wixii ilaahay xaq saaray ee adiga kuugu waajibiyiin aanu gaboodfal ka samaynin diinta qofku waata ku kalifaysa inuu dul qaato isagoo ilaahay jala wacalaa raalli ahaansha kaga doonaya diinta qofku waata ku kalifaysa inuu adiga khayrka ku faro isagoo ilaahay ugu dhowaanaya sidaa awgeed diintu waa raasamaal aan guurin waa raasamaal aan guurin awalu shay oo qofku muslimkahi markuu reer yagleelayo uu u baahan yahy waxa weeye in gabadhu qofka ay dooranayso ay diin ku raacdo waayo diintaas iyo alla kacabsigu ilaahay ka cabsanayo iyo dhaqanka uu diintiisa ku dhaqmayaa waxa uu ugu horeeyay ka faa'iidaysa waxa weeye horta inuu ilaahay ka baqo ehelkiisa ilahay kaga baqo ninku markuu gabadh diin la guursanayo waxa ugu horeeya u faa'iidaya waxa weeyaan waa in ay gabadhiisu iyadoo ilaahay raalli ahaansha kaga doonaysa rabta inay ilaahay caza wajalla ajar kaga hesho inay wanaag u samayso isagaa wixii loo loogu waajibiyeyna ay u guddo si awgeed ba nebigu alayh isalaatu wasalaam wuxuu uhi idaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluqa hadduu idin yimaado qof aa raalli ka tihiin dhaqankiisa iyo diintiisa aa raalli ka tihiin fazawijuuhu nabigu alayh isalaatu wasalaam yihi u guuriya ha u diidina hadduu inan u geed fadhiiso nebigu wuxu uhi haddaad sidaa samayn weydaan fasaad iyo fitno aan ummadda waxa weeyaan wada gaadha ayaa ka dhalan doonta nacam waxaa maanta aynu maraynaa ama waxyaabaha runtii khalalka keenay ka mid ah in gabadha ay guursato nin ay ogtahay inuu taariku salaad yahay aanu salaad tukan oo marka horeba ummaddu ay yani culamadii islaamku ay ku muransan yihiin ma muslim ba ma gaal ba muxuu yahay ama ay guursato iyadoo shilimo adduunyo eegaysa mid dhaqan xun dhammaantii lagu sheegayo la sheegayo inuu khamriyo cab yahay la sheegayo inuu ilaah iyo rasuulka markuu doono uu caayo oo gaalnimo cad ah ujeeddaduna ay tahay shilmaad adduunya inay ka raacdo waa khatar qadiyadda noocaasi nafta shay ragga laftooduna darafka kalena waa waa ka jirta ama way ka dhacdaa waxaa iman doona yani uu qofkaasi qofkaa ka dheefaya inuu la dhaqan noqdo waayo rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu sheegay almaru calaa diini khaliilihi qofku inuu haysto dhaqanka saaxiibkii u haysto dee laba qof oo isqaba cid ka saaxiibsani ma jirto haddii uu isagu noocaa noqdo ama iyadoo ay qof faasiqada noqoto waxaa imanaysaa in waxa weeyaan midkood mid uu jiido ayaa imanaysa adduunyo aakhira la-aan kuu jiidayna wax khayra leeda ma jirto masalada noocaasa runtii waa ta keentay guryo badan in khalal galo guryo badan in khalal galo sheekh ibnu cuthaymiin allah yarxamo baa waxaan mar ka maqlay isagoo ka warramaya cajalad nin buu ka sheekeeyey sheekhu gabadh intuu guursaday markii uu la aqal galay ayuu wuxuu arkay gabadha quruxdii loogu sheegay inaanay waxba ka jirin ama sidii loo sheegay aanay ahayn deedna isla habeenka laftiisiibuu go-aan gaadho wuxu uhi gabadhya waan ku furayaa diyaar garow gabadhi waxay ku tidhi laa tastacjil calaya ha igu degdegin waxaa laga yaabaa inayna quruxdeedu ku qancin laakiin bil baad isiinaysaa bishaa kadib xor baad u tahay wixii aad yeelayso gabadh caqli badan bay ahayd nafteedana aad bay u taqaanay sheekh ibnu cutaymin wuxu uhi bil kadib ayay gabadhii ninkii ku tiri maanta haddii aad go-aankii aad maalintaa gaadhay xor baad u tahay inaad samayso haddaad ku qanacsantahay ha ka yaabin bu ku uhi inaan ku furo sheek wax dhacaya maaha sheekh wuxuu uhi ninkaasi gabadhaa wuu saluugay quruxdeeda abuur ahaaneed laakiin wuxuu bil ku ogaaday akhlaaqdeedi iyo dhaqankeedii waxa uu yidhi haddii maanta laygu dhaa milal ardi dahaban gabadhaa ku bedelo dhulka muggiyo dahaba kuma bedelanayo jamaalkaan rabayna waan ka tanaasulay waayo waxaan helay jamaalkii jamaal baabiiyey quruxdii anigu aan raadinayay mid fadhiisiisay baan helay buuri xaqiiqatan quruxda qof leeyay waa diintiisa axaadiista qaarna waaba kusoo aroortay quruxda qof uu leeyahay waa diinuhu waa diintiisa mahmaa qofku qof qurux badan uu yahay haddaanu diin lahayn quruxdiisa waxba qiimaa kuma fadhido ya dadka qaarkood marka dadka qaarkood dacaay wax ka sheegayan waxay dhahaan quruxdeeday ku qaday xaqiiqa waxay tahay waxaa quruxdiisa ku qaday ninka diintiisa ku qaday walaalayaal haddii la rabo in usrad ilaahay ka baqda lasoo saaro qoys ilaahay ka baqa oo awlaad ummaddu u ayda ay ka soo baxdo oo istiqraar iyo degenaanshihii ilaahay uu sheegay iyo sakankii laga helo waa in qofku waxa uu miisaanka saaraya wax ku dooranaya ay diintiisa qofka diintiisa noqoto oo aanay noqon adduunyo qofku muxuu haystaa masalada aan masalada uga gudbaya waxay tahay waxaa in badan runtii aan ka tiraanyoodaa markaan dadka qaarkood ka maqlo ama aabbayaal hablo la weydiista ha noqdaan ama hablaha laftoodaba ha noqdaan markaan in badan ka maqlo ama ay laga soo naqliyo iyagoo leh ninkaa inantaa siin maayo waayo waa wadaad buu ku leeyahy macnaheedu waxa weeye qof diin la inantayda lama rabo macnuhu caynkaas aabbaa noocaasi ma wuxuu rabaa mid bud sita oo hadhiya habeen inanta dila ma wuxuu rabaa mid khamriilaha oo afar labaatan saacad u tiriya waa dulmun bicaynihi in qof diin le intuu geed inan aada dhashay ama aada weligeed tahay usoo geed fadhiso aada u diido xujana looga dhigto waxa weeyaan waa nin wadaada dadka qaarkood habliina ha u bataan waxay dhahaan marka cidi ay guur ka dalabto ma doonayo limaada waxba ma haysto yani qofka noocaasi wuxuu kaba wuxuu qabaa dabaka warwar buu risiqi ilaahay uu qa- u ballan qaaday ka qabaa ma isweydiisay nabigeenu alayhi salaatu wasalaam isagoo nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam adduunye wuxuu ka hayay caaisha radia allahu tacaala canha waxay sheegaysaa inay laba bilood saddex bilood guriga nebiga soo mari jirtay iyadoon dab lagu shidin wa maca daalika iyadoo noloshaa ku noolayd waxay ummadda culimada islaamku isku haystaan dumar iyad iyo khadiija labadooda ugu fadli badan labadooda keebaa fadli badan radia allahu canha rasuulka sala allahu alayh wasalam nolol adag bay la martay iyad iyo khadiija radia allahu tacala canhu wax kamidana waan tilmaami doonaa adduunya wax wax lagu qiyaasa maaha waa la waayaa waa la helaa nebigu hadduu ilaahay weydiisan lahaa in ilaahay adduunyo dhammaanteed gacantiisa geliyo uu gelin lahaa faatima radia allahu tacaala canha oo nebi maxamed uu dhalay oo ina nebi maxamed ah calayhi salaatu wasalaam oo ummaddan dadka ugu fadli badan ama dumar mayada ugu fadli badan culimadu ka hadlaan nusuus badan inoo fadligeeda ku soo aroortay nolol nolosha ay kula noolayd ninkeedii cali bn abi aalib radia allahu tacala canhu haddaad dib u diraasayso wax badan baa cibra kuu kordhaysa markay daashay midxintii ka daashay ayay waxay tidhi nebi maxamedow waa yani aabba waan daalay waxaan rabaa khaadim iyo shaqaale inaad i- i- lay sameeyo rasuulku sala allahu alay wasalam muu siinin wuxuu ku yidhi wax shaqaale kaaga khayr badan baan kuu sheegaya daalkaa ah tobanay sano kaa baabiya waa dumarkii ummaddan ugu fadliga badnaa bal umamka kale xataa inay ka fadli badan yihiin oo ummadda ummadda nebigu umamkooda ka fadli badantay biduuni ay ishkaal nebiganuna ambiyada dhammaantii isagaa ugu fadli badan yani faatima bintu maxamed radia radia allahu tacaala canha waan tilmaami doonaa noloshay ku nooleed wax kamid ah adduunya walaal mid qiyaas maaha haddaan nuqdada intaa kaga gudbo beyt iyo usro lagu islaaxin karaa waxa weeye gurigaa dhismihiisa iyo taagnidiisa uu- inta uu taagan yu jiro iyo marka la dhisaayo la yegileelaayo in ilaahay lagaga baqo wey waa taqwa allahi caza wajal wa taasiisu lbuyuuti calayha in qofku markuu usradaa samaynaayo uu ilaahay kaga baqo samaynta qoyskaa uu samaynayo dariiqada uu maraayo oo in badan oo uma uma ummadaha kamid a ama in badan oo dadka kamid a fasaadka iyo jabka iyo dhibka ka yimaada guryahoodu waa ciqaab ka yimi asaaskii ay dhigeen maxaan uga socdaa inuu ilaahay ku siiyo guri oo aad guri yeelato waa wax fiican waa nicma min nicam illah caza wajal nicmada noocaas ah in qofku marka uu reerkii dhisaayo ama uu aqalgelaayo ama gabadhu waxa weeyaan gurigeedii ay u wareegaysa arooskeedii dhacaayo inay ilaahay ka baqdo oo waxaynu in badan samaynaa ama in badanoo innaga inaga midi sameeyaan guriga habeenka la yegleelaya waxaa lagu aasaasaa macsiyo ha- waxaa loo yeedhaa fanaaniin jaasa waxaa lasoo kiraystaa yani waxa weeyaan sameecado kamanka iyo heesaha aada u laliya waxaa la isugu yeedhaa dadka inta ugu sharka badan leh waxaa dhacda in madashaa laga jaaso waxaa dhacda in tiifiya la yskaga duubo waxaa dhacda in rag iyo naagay dumar isdhex galaan kullu hada waa macsiyo macsiyadaa qofka samaynaya wuxuu rabaa haddii la weydiiyo yani farxad buu isagu moodaya farxaddiisii wuxuu ka dhigay wuxuu ilaahay ku caasiyo ilaahii bixiyey fadliga intaa leeg ee labadan qof shareecadiisa iyo fadligiisa ay isugu xalaaloobeen iyo idankiisa iyo ogolaanshihiisa ee galladaa ku siiyey inaad isagii caasido ood ku caasido gurigii dhiskiisii macnaheedu waxa weye inuu gurigaasi dumo hadhowaa dabeedna toddobaad kadib bil kadib dhowr bilood kadib labadii qof waa isla liitaan ninkiina xaggiisa u yaaban yahay wuxuu leeya warniyo balaayada xaggay kaaga timid talow waxaan kugu dhacay oo gurigaaga dhibkan ka dhacaasaas waa maxay gabadhiina dhinaceeda u leedahay waar kaan moodaya sharlaa wuu noqdayba ninkiiba laakiin ismay weydiin xaggeenna looga yimi waayo ilaahay quluubta dadku gacmihiisay ku jiraan yuqallibuhaa kayfa yashaa buu nabigu alayhi salaatu wasalaam ilaahay siduu doon u rogroga dadka qofkii kuugu jeclaabaa markaad ilaahay caasida ilahay kugu diraya tiro ma laha inta guri duntay ee sababta ay u duntayna labada dhisayay ay sababto gacantooda ku kasbadeen maxaa u hadhay guriga sababtiisa dad ajaaniba laysugu keenay madashii arooska oo rag iyo dumar ah oo hablihii waxa weeyaan xishmadii iyo xishoodkii ay ka tegeen ee dabeedna madal saas oo kale loo fadhiya ay ka jaasayaan xishmada hadhay maxay tahy xishoodka sida ilaahay laga xishooday muxuu yahay in badan waxaa dhacda dadkaasi markay aroosyadaa ka dareeraan ay madasha isugu yimaadaan in in badan oo dadkaa kamidii macsiyo sameeyaan arooska isugu yimin laftooda kuwaana dembigooda labadaa guriga isdhisanayay baa leh ee isugu yeedhay mid laba kasta oo habeenkaa macsiyo sameeya dembigooda iyagoo raacaya sababtu taa iyagaa sabab u noqdo dadka u yeedhay guriga noocaasi waa guri qofka dhi- dhisaya uu ilaahay kula dagaalamay ama dumar ha noqdo ama rag noqdo xaqiiqatanna wax badan oo aafaadkaa kamid ah dumar baa laga furfuri laayo o laga kari laayo waa in ilaahay laga boqo oo aroosyada la waafajiyo oo lagu sar jaro diinta islaamka dadka qaarkood oo aan waxba ka xishoon aroosyada qaarkood marka la isugu yimaado ay jaas iyo waxba ka waayaan ay muusik iyo kaman ka baxaya ka waayaan ay arkaan qur-aan iyo wacdi ka baxaya dhahan waare dhaha meeshu ma aroos baa de mise waa waa maxay sida nim aroos maahe dumarka hooyooyinkaa qaarkood waxaa laga yaabaa inay dhahaan may may may inantayda waa in si fiican arooskeda loo dhiga sida fiican ay rabtaana waa in karakaarka la weydaariyo waa in ilaahay laga baqaa waa in labadan qof ee guriga yagleelanaya ay ilaahay ka baqaan taladu iyagay ka goda taladu iyagay ka goda intaan cid kale la isla gaadhin qofku hadduu yidhaa anigu arooskaygu saasuu u dhacaya saasaan u rabaa qofkii ku qanacsanow ahlan wasahlan ninaan ku qanacsanayna daharkiis way badan tahay waxba waxba may dhaceen laakiin inantu siday wadaad u tahay ay kitaabka iyo sunnadaa ugu dadaalaysunba arooskeedu imano waxaan loo fadhin waa meeshaa ka dhici wax badan bay dhacday xaqiiqatan inankiina siduu isu lahaa inan wadaadaad guursato ma ha dhowto waxaa ku soo baxaysa waxaanu k kuba talagelinba oo dadka qaarkood lagula yaabanaa waa in ilaahay laga baqo oo gabadha muslimadda ahi diinteeda sida ay islaam u jeceshahay inay salaadeeda u waafajiso sunnadii nebiga waa inaad arooskaaga u waafajiso sunnadii nebiga alayhi salaatu wasalaam waxaanaad ogaataa gurigaad yegleelaysaad ilaahay kaga baqdo aad ilaahay ku raali geliso walow dad haba cadhoodaan in ilaahay jala wacalaa rugtiisa kuu barakayn doono salafku waxay odhan jireen qaarkood maalintan ilaahay soo caasiyo gurigayga markaan imaado ayaan waxaan macsiyadan sameeyey ciqaabkeeda ka garan jiray indhaha gabadhayda iyo dhaqankeeda iyo carruurtayda dhaqankooda markaasaan deedna waxayse ogaan jiray inaan anigu khalad kale soo sameeyey marka waa in ilaahay laga baqo hooyooyinku waa inay ilaahay ka baqaan oo ay ka daayaan wixii shareecada deelqaaf iyo qalad ku ah waa in guyuudda la dhisayo laga daayo waa haddii la rabo in gurigani uu noqdo guri ummadda yani guri ay labadan qof u aayaan oo maxmuud ulcaaqiba oo caaqibadiisa la la mahadiyo ilaahayna qur-aanka waxa uu ku yidhi waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhrajan qofka ilaahay ka baqa wax kasta oo uu isleeyahay way kugu adag yihiin ilaahay makhraj iyo meel uga baxu u samaynaya sidaa awgeed waa inay ka mid noqotaa waxyaaba aad ka duulayso oo ay ka mid noqotaa qofka muslimka ay waxyaabuu ka duulaya gabadha muslimadda ay waxyaaba ay ka duulayso in ilaahay raalli ahaanshihiisu ka horeeyo agtaada dadka raalli ahaanshihiisa waayo ilaahay caza wajalla raalli ahaanshihiisa khayr adduunye mid aakhiraba waad ku heli qofku ilaahay ka raalli noqdana ilaahay caza wajalla khalqigiisa isagaa u duleeya laakiin qofku ilaahay la dagaalamo ee ilaahay la dagaalama ee ilaahay u cadhoodo kabi u yeelmi mayso kabi u yeelmi mayso dadka qaarkood oo macaasidaa sameeyey markay aqaladooda yagleelayeen habeenkii arooska islamay dhaafin aroortii bay kala tegeen ummaddu sababtii ha raadiso maxaa dhacay heblaayo maxaa loo furay hebel muxuu gurigiisa u dumiyey waxay ka jawaabi karaan maaha asbaabo kaley raadinayaan oo dadku wax ku xidhayaan laakiin sababtu meel dhow bay taalla haladkuna ragguna way leeyihiin dumarkuna way leeyihiin marka walaalayaal ilaahay ha laga cabsado ilaahay ha laga cabsado oo ilaahay ha lagaga baqo waxa qofka muslimka uu samaynayo ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi afaman asasa bunyaanahu calaa taqwa min allahi wa ridwan qofka dhiskiisii ku bilaabay ee seeska ugu dhigay alla kacabsi iyo raadinuu raadinayo ilaahay raalli ahaanshihiisa miyuu la mid yahay buu ilaahay yidhi afaman asasa bunyaanahu calaa taqwa min allahi wa ridwaanin khayrun am man asasa bunyaanahu calaa shafa jurufin naar ilaahay wuxuu yihi makaasaa khayr badan alla kacabsiga iyo wanaagga iyo ilaahay raalli ahaanshihiisa wixii lagu aasaasay loogu bud waxa weeyaan dhidib dhidib looga dhigay udub dhexaad looga dhigay mise waxaa khayr badan bu ilahay yidhi waxaa lagu aasaasay balaalo iyo bidco iyo macsiyo iyo halaag shaki ma laha laba isbarbar gelayana ma ilaahayna waxa uu tilmaamay zaadka qof uu qaato iyo waxa makhraj u ah iyo wanaag dhammaantii qof uu ku hela inay tahay inuu ilahay ka cabsado wtazawaduu faina khayra zaadi taqwa wataquni ya uli lalbaab wallaahi taariikhdii dadkii muslimiinta haddaynu dib u raacno oo aad dib u raacdo caasho nebigu maalintuu hoysanayay bal wuxuu sameeyey oo aad dib u raacdo nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu faatimo u wareejinayo cali bn abi aalib iyo bal wixii loo sameeyey oo aad dib u raacdo hooyooyinkii yani waxa weeyaan muslimaadkii saalixaadka waan wanaagsanaa ama saxaaba ha noqdaan ama taabiciin ha noqdaan waxaad arkaysaa inaynu qar jafayno iyagiyo inaguna aada u kala fognahay waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay yidhaahaan dee dadkaasi adduunyo badan ma haysan kuwo waxaa jiray adduunyo buuxay oo adduunyo waxay doonaan gacanta ku dhigay laakiin adduunyadu diintooda aanay gelin oo aanay diintooda ka qaalib noqon oo dadkaa ka mid ah waxaa runtii wax qofka muslimkaay uu ka tiiraanyooda ah in qofku uu damqado markuu adduunya wax kamida waayo laakiin diintiisa haddii boqol qaybood oo kamida nuqsaami ku dhacdo ama in badan oo kamida nuqsaani ku timaado aan warba u haynba aan war u haynin runtii waa wax laga tiranyooda marka walaal buyuudda waa in lagu aasaaso islaamnimo waa in lagu aasaaso waxaa ka mid ah asbaabta asbaabu salaaxi lbuyuut waxaa ka mid ah in labada qof guriga ay ku aasaasaan oo ay ku dadaalaan dhaqan ka dhigtaan rifqiga iyo dhibirsanaanta oo la iska daayo xaaladda dadka in badani ay ku nool yihiin oo ah ninkuna wuxuu isleeyahy gabadha iska dhici gabadhuna waxa isleeyahy ninkan iska dhici waa laba qof oo dagaal ku jiraba dee laba qof oo dagaal ku jira oo afar iyo labaatanka saacadood soomaalida qaar ba waxaa laga sheegay ama dadka qaarkood waxaad ka maqlaysaa in iyo gabadhii cadowna maaha heshiisna maaha waa qaacido qaldan islaamku mu odhan heshiisna ha noqonina ee cadow noqda oo midkiin oo mid iska ilaali islaamnimadu waxay fartay maaha rifqiga iyo dhibirsanaantu rasuulku wuxuu sheegay inaan yacni qoys wax la siiyo oo ka khayr badan rifqi iyo dhibirsanaani aanay jirin qoyska dhibirsanaan la siiyo khayr oo dhan baa la siiyey buri nabig alayh isalaatu wasalaam khayr oo dhan ayaa la siiyey waxau nabigu alayh salaatu wasalaam ka soo aroortay inuu yidhi rifqigu shay ma galo ilaa zaanahu maa dakala rifqu fi shayin ilaa zaana rifqiga iyo dhibirsanaantu shay ma gasho ilaa way qurxisaa wamaa nuzica min shayin ilaa shaana shay lagama faydo dhibirsanaanta ilaa haddii laga faydo oo laga waayana foolxumu wax foolxun buu noqdaa bu nabi alay salatu wasalaam rifqiga waxaa kamid a walaalayaal in labada qof ee guriga wada leh ee ilaahay uu isaga dhigay zawjeynka in midkoodba midka kale ugu dhibirsanaado oo la isugu dhibirsanaado wixii talaha ee laisle la isla rogrogaayo la isugu dhibirsanaado wixii la isweydiinayo xataa rifqiga wuxuu gela gelayaa hadalka labada qof ay hadlaya wada hadlayaan jahliga waxaa ka mid ah in ninku uu isku dayo inuu ama ama uu ka khashaafo inuu gabadhiisa magaceeda ugu yeedho oo hebilaayo yidhaah oo xataa hadduu u baahdo inuu u yeedho u dhaha wanaadha islaanti halkaa ma joogta iyana marka la yidhaaho hebel ka waray tiraa odaygii guriga ayaa jooga odaygii ciyaalka dhalay yani waxa weeyaan waxay ka turjumaysaa labadan qof iyo qaabka ay u dhaqmayaan khildo iyo adayg bal dadkeeni ho dadka dadkii naga horreeyey qaar kamida waxaa laga sheegay ama xaalkoodu ahaa yani dadka qaarkood ceeb u arkayeen ninku inuu gabadhiisa magaceeda ugu yeedho isagoo nebi maxamed sala allahu alayh wasalam caaisho kula yaa caaish caaishaay weliba nebigu nebigu alayhi salaatu wasalaam ha isamkaa tarkiim buu ku sameeyey ama yani bar kamid uu gooyey culimadu waxay dhahen sababtii u gooyeyna waxa weeyaan sidaasuu kaga fiican yahay in la dhamaystiro luuqa ahaan wax badan buu sheegaya nin baa nebiga alayhi salaatu wasalaam u yimid markaasuu rasuulka sala allahu alayh wasalam su-aal weydiiyey caaisha naaftiisay fadhida markaasuu nebigu alayhi salatu wasalam wuxuu ku yihi masaladii caaisha weydii uga jawaab rasuulku sala allahu alayh wasalam mararka qaarkood caisha wuxuu ka ohan jiray yaa xumayra waa magac ammaan tilmaamaya wamaca dalika in badan oo dadka ka midihi way ka khashaafaan ama waa uu aad iyo aad buu ugu adag yahay inuu gabadhiisa magaceeda ugu yeedho ama iyadu nin- ninkeeda magiciisa ugu yeedho jahligaynay ka mid tahay waxyaaba guryaheenna khildada iyo adeega dhaliye geliye baynay ka mid tahay rifqiga waxaa ka mid a ikhwaani qofku markuu uu jilicsan yahay ee uu xanuunsanayo in loo tudho waayo waa xaalad uu ka baahi badan yahay marka uu caafimaadka qabo caaisha radi allahu tacaala canha rasuulka alayh salaatu wasalaam markuu xanuunsaday geeridu ku dhiman doono dhabteeday ku haysay nabiga alayh salaatu wasalaam markuu caafimaadka qabayna nabigu alayh salaatu wasalaam dhabteeda ayuu qur-aanka ku akrin jiray iyadoo weliba xaa'ido ah maanta waxaa laga yaabaa haddii la arko nin saa samaynaya in qiyaamuu dhacaa laga yaabaa oo lagu kaco gurigiisa iska joogo oo gabadhiisa dhabteesa ku tiirsan oo qur-aan akrinaayo ilaa ama meel kale waayo waxay ka mid ahayd nabiga alayh salaatu wasalaam dhaqan wanaagiisii waxaa laga yaabaa gabadhay ninkeeda xanuunsanayo xanuun haya arkaysa in halkaa fadhiisato oo aanay madaxa xataa dushi iska day inay madaxa qabato in halkaa ka fadhiisato laga yaaba istiraha waryaana tas kula yaabay waa khildada iyo jafaafka buyuuddeenna ka jira xaaraan maaha shareecadu waxay xarintay maaha hadday xaa yani nabi nabi maxamed cid ka fadli badnayd oo ka sharaf badnaydna ma jirto uswo iyo dayashana ummaddan isagaa u ah nabigu alayh isalaatu wasalaam waa in laga waantoomo jafaafka noocaasa maxaad u malaynaysaa bilaahi calaykum labada qof ee jafaafka noocaasa ku wada dhaqmaaya awlaadoodiina ay arkayso ilmaha guriga jafaafka noocaasi ka jiro oo markuu aabihii kiniga ka soo galo islaanta diri dabada u qabanayo iyadu markay la hadlayso ay kelmado aan munaasib ahayn kula hadlayso cidda dhex joogta ee awlaadda ay maxay ta ma- ilmaha sidaa ku koray hadhowta la- laga dhaadhicin maayo qofkan u tud waar aabbaayba siduu muslimin jiro oo dhan marka waa in ilaahay laga baqo rifqiga iyo dhibirsanaanta waa in lagu dadaalo oo labada qof ee isqabaa ay dhibirsanaanta ku dadaalaan oo ehelkaagu gabadhaadu iyadoo qaldan aad u aad adigu u tudhid bikulli suhuula si fudud aad uga dhaadhicisid inay khaldanayd waxaad wanaag ku heli karto xumaan inaad ku raadsan maha dumarka muslimaadka ah in badan oo ka mid ihi ilaa man raximahumullah ilaahay ka baqaan oo ha iska daayaan ad adayga xadka ka baxay ay raggooda kula dhaqmayaan waayo qofku qaabka ad ula dhaqanta ayuu kuula dhaqmaya rifqigu laa yaati ilaa bikhayr wanaag waxaan hayn lama yimaado rifqigu uma ba- uma maaha cidda rifqiga u baahani ninkaaga ama xaaskaaga oo keliya rifqiga waxaa u baahan xataa awlaadaada hadday rifqi iyo dhibirsanaan idinka idinka arkaan iyagu way isu dhibirsanaanayaan oo labada waalid ee dhaqankaa leh ilma ilmahoodu dhaqanka laftiisu qaadanaya marka waa in lagu dadaalo allahna jala wacala lagaga baqo waa in laysu dul qaato oo rifqiga waxaa ka mid a xilmiga xilmiga iyo dulqaadku wuxuu qofku u baahan yahay xilmi iyo dulqaad intaanan qadiyadda rifqiga dhaafin gabadhu iyadoo og wakhtiyada qaarkood dumarka qaarkood iyagoo og ninkooda iyo jeebkiisa iyo xaaladda dhaqaale ee xaqiiqada ah ayaa waxaa laga yaabaa inay ninkeeda ku kalifto waxaanu awoodi karaynin iyadoo gabadh kale la baratamaysa qofka uma tudhin somalia waa tila hebel imuu tudhin teelana imuu dhigan kama mid aha cadliga iyo islaamnimada iyo akhlaaqda wanaagsan inaad ku xambaarto ehelkaaga ama aad ninkaaga ku xambaarto waxaanu awoodi karayn adigoo og inaanu awoodi karayn ujeedadaaduna ay tahay waxaasina waxaa laga yaabaa weliba inay wax taafiha oo dhaldhalaalka adduunye ka mid ah rifqigay ka mid tahay gabadhu inay ninkeeda u tudho oo ay ogaato xaaladda uu ku sugan yahay rifqiga ka mid maaha ninku isagoo wax haysta oo ilaahay jala wacalaa u waasiciyey inuu ehelkiisa ku xidhiidhiyo nolosha laysa min arifqi fii shay mucaashara zawjiyada ilaahay uu uu faray wacaashiruhuna bilmacruufna way khilaafsan tahay way khilaafsan tahay marka waa in ilaahay laga boqo oo aad qabla kulli shay uu qofku noqdo hadafkiisu inaad horta ilaahay raali geliso ilaahay markaad raali geliso ilaahay qofkan wuu kuu duleynaya wanaagaagana ilaahay wuu tusaya laakiin markaad adigu ilaahay caasida ilaahay isagu kugu diraya cidda dadka kugu xigto ilahay kugu diraya waxaan filayaa galabta waktigu intaasuu igaga dhan yahay mawduucan waan wadi doonaa inta labada maalmood ee soo socda marka intaas ayaan galabta hadalkayga ku koobayaa subxaanaka allahuma bixamdik laa ilaha illa anta astaqfiruka watuubu ilayk